cudurka covid nneteen oo ka mid ah cudurada sida dhaqsiyaha u faafa ayaa waxaa la arkay noocyo badan oo isbedbedela iyo magacyo ay dadku ku wareereen haddaba doctor cumar salaad cilmi oo ku takhasusay cudurada faafa ayaa waraysi uu siiyey v o eda waxaa ugu horeyn uu wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo uu weydiiyey noocyada tirada badan ee cudurkan loogu yeero waxa ay yihiin iyo qaabka ay isu bedbedelaan
baafo waa mahadsan tahay variantiga waa waa strainka viruska virusku wuxuu leeyahay qabiilo ama family nooc speces iyo strain marka specesku wuxuu ka yaryahay strain strainka waa waxuu wax ku dilo marka waxa isbedelaya waa strainka viruska waxaa ku dhacaa mutation mutation waa changes waa isbedelid maalan kansarka hadda waxaa keena mutation keena tusaale ahaan haddaan soo qaadan mutationkaasoo ah translocation mutation jiinkii a iyo jiinkii b ayaa isbedelaya shift lubication meeshii cromsom laga raba ayaa waxaa gelaya kii sababta mutationkaas isbedelay ayaa qofkii inuu cudurka kansarka ku dhaca sabab u noqonayso marka mutationkuna waa adagtahay in la daaweeyo viruska isagana wuxuu sameeya mutation kan kansarka ka duwan isaga waxaa isbedela speeseska nooca speeseska markuu isbedelo virulantigiisa ama qaabku wax u dilo ayaa kala adkaanayso mid wuxuu noqonaa mid very week ah oo aad tacbaan u ah midna wuxuu noqonaa mid khatar ah
haddii aad tusaale naga siiso arrintaasi maalan kii hore delta oo kale ayaa jiray hadda omicron ayaa socda labadii noocna soo martay tallaalka delta variant iyo omicron variant haddaan kala fiirino labadooda kii horaa khatarsanaay deltaha khatarsanaay mutationkiisa markii loo fiirino omicronka laakiin kan wuu ka transmissionkiisa ka xoogan afar mar markii kii hore loo fiiriyo
omicronkan hadda socda waxaa la yidhahdaa qofka toddoba cisho un keliya karantiilgal kii horan afar toban u ahaa maxay ku kala duwan yihiin
dadku badanaa dabcan dadku waxay qaateen tallaalkii oo antibody respond badan ama difaacay jirkoodu leeyahay kaasaa waxaa keenaya qofkii inuusan gudbin cudurkii sidaas darteeda infection durationkii ayaa saas loo soo yareeyey tallaalkii maadaama qofka tallaalka u qabo tallaalkana sababta lagu talagalo waa laba shay keliya in qofka uu isbitalizationka ka ilaaliyo iyo inuu transmissionka ilaaliyo infections inuusan noqon waxaa laga yaaa cudurka inuu ugu dhaco anoo tallaal qabo laakiin aan dadka u gudbin
midkan marka daltaha dadku waxaan ogeyn in ay la xanuunsadaan oo feeraha uga dhaco oo marinka neefta uu aad u dhibo kan waa maxay halku ugu dhacaa dadka
badanaa calaamadaha ugu fara badan oo omicronka waxaa waayey madax xanuun aad u fara badan habeenkii qofka inuu dhidido sidii qof t b qaboo kale qof soo daaloo kale inuu codkiisu isku bedelo kii hore softro ku dhici jiray meesha uu xabadka ka ataagaraynaya balmanariga kan badanaa wuxuu sameeyaa dry cof ayuu leeyahay laakiin hergab qalalan ayuu leeyahay kii hore wuxuu samey jiray sambabadou ka ataagarey jiray kabacdi biyuu ku harqi jiray qofka markaasa dadku neefta ku dhigi jirtay qof ma neefsan karo in laga gaarsiiyo oxygenka neefta maahane dadka badanaana saasay ugu dhima jireen ka marka calaamaadkiisa uu ka fududyahay sidii hergebku kale waaye waxaa dadka ugu daran oo hadeertan aad ugu sheegtaan waa qandhada zaa'idka ah iyo madax xanuunka aad u fara badan
doctore marka maxaa ay leeyihiin hay-adaha caafimaadka markii iyo khubarada saynisyahanada ku takhasusay cudurada faafa rajo intee leeg baa laga qabaa cudurkan inuu baabao aduunka ka tago
runtii taas ilaaha garanayo laakiin dadku siday rajaynayaan hadda waxay leeyihiin hay-adda caalamkao kale w h a waxay leedahay cudurkii bandemic from bandemic to endemigo isku bedelay waagi hore cudur dilaa ah oo bandemic ah oo dad khatar ah oo dadka aad u laayo haddana endemic endemic waa xaalad cudurka markuu kor u kaco dadka dhan ku dhaco oo state ou noqonayo hab siman oo dadka marka ay la noolaan karaan la tacaamuli karaan marka coronavirus wuxuu noqon doonaa one of the infectious disease cudurada faafa mid ka mid a daawo iyo tallaalka iyo ka hortagga iyo social distansiga intaas iyo maaskoo la qaato intaas keliya looga hortagi karaa marka meelou u socdo malahan mana lagama yaabo sida soomaalida aan rajaynin inuu la waayo la baxo maybe inuu yaraado aad u yaraado laakiin waa jiri doonaa laakiin daawo fiicanna waa loo helaa tallaalna waa loo helaya si cudurka looga hortago dadkula ula noolaadaan
aad ayuu mahadsan yahay doctor cumar salaad cilmi oo u warramayay wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a